bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb اlعaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamad wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimam abu ciisa الtirmidiy raximah اllah tacalى babu ma jaءa ana أwl ma yuxaasab bih اlcabd ywma اlqiyaamaةi الصlاة wuxuu baab yahay wuxuu ku yimid waxa ugu horeeyo oo addoonka laga xisaabayo salaadu inay tahay caddaynteeda qaala xadahanaa caliyu bnu nasr bni caliyin aljahdamiy qaala xadahanaa sahlu bnu xamaadin wa huwa wa huwa albasriyu saduuqun akhraja xadiidahu muslim walarbaca qala xadaanaa qaala xadahanaa hamaamu wahuwa bnu yaxya alcawdiyu qaala xadaanii qataadatu can ilxasan can xurayth bni qabiisa ninkan tirmidi sidaanu ku sheegay waxaa mashhuur ah laakiin qabiisatu bnu xurayth isagaana saas sheegi doonaba marka qabiisatu bnu xurayth ayaa la yidhaahdaa ee xurayth bnu qabiisa aad caan uguma aha waxaa mashhuur ah qabiisatu bnu xurayth ayb oo taqriibka laftiisa meeshan xurayth ibnu qabiisa maku sheegaya waxuu u xaalaynaa qabiisaha qaafka ayb ninkan marka qabiisatu bnu xurayth alansaariyu albasriyu saduuqun akhraja xadiidahu asxaabu sunani alarbaca qaala qadimtu lmadiinata marka weliba ibnu xajar saduuquu ku sheegay xaafid ilmizi tahdiibulkamaalka bukhaari wuxuu kasoo guuriyey inuu yidhi fii xadiidihi nadar ayb cuqaylina sidoo kaleu bukhaari kasoo guuriyey ramsiga wuxuu ku calaameeyey ta iyo siin meesha gadaale laakiin hadal ahaan wuxuu u sheegay rawaa lahu larbacatu sidaasaana fiican inay afartuba ka wariyeen ayb tahdiibu tahdiibka wuxuu ku daray ibnu xajar ibnulqataan alfasi inuu jahaalo ku sheegay nasaa-ina uu yidhi laa yasixu xadiiuhu marka laa yasixu xadiiuhu iyo fii xadiidihi nadar waa isu dhow yihiin warka bukhaari iyo nasaa-i ayb abulxasan alcijliyuna waxa uu yidhi qabiisatu bnu xurayth taabiciyun hiqatun marka ninkaa hiqatunti uu yidhi iyo fii xadiidihi nadarun waa jamciyey ibnu xajar saduuquu kasoo saaray marka ayb waana waxyaabaha taqriibka iyo loogu baahnaanayo sababtoo ah marka ay iskhilaafto cibaaraadka a'imatuljarxi wax kuu jamciyaa u baahanaysaa oo ku ijtihaado marka dahabi iyo ibnu xajar ayaga waa ku ijtihaadayaan waxay ka soo saarayaan marka darajo laa'iq u ah ayb meeshaas marka wararkaasoo dhan saduuquu ka soo saaray marka hiqanimadiina hoosoo uga dhacaa ninkii ile waa la haystaa oo cijli fii xadiidihi nadar waa jarxi khafiif ah hiqanimadan koray ay usoo kicineen marka derajo dhaxow iska imaanayo saduuq in la yihahdo lanna saduuqa xadiidkiisu waa xasan qaala qadimtu lmadiinata ayaan soo galay faqultu waxaan idhi allaahuma yasir lii jaliisan saalixan ilaahu saaxiib wanaagsan ii fududay oo aan la fadhiisto qaala fajalastu ilaa abii hurayrata abii hurayra agtiisaan fadhiistay faqultu waxaan idhi innii sa'altu llaaha allaan su'aalay an yarsuqanii jaliisan saalixan inuu alla igu arsuqo saaxiib fiican faxadinii bixadiiin xadiid ii sheeg samictahu min rasuuli llahi sal l slam nabiga a ka maqashay lacala allaha an yanfacanii bihi waxaa laga yaabaa inuu alla igu anfaco markaa dadkii hore de inta yartaa halka xadiid diinka ayaga waxay u baranayeen inuu ilaahay ku anfaco marka waxba ma yaraysa jirin hal xadiid ahaatayaa laba heliyayaa kelmaddaas ilaahay tii uu ku anfici lahaa inay noqoto unbaa muhiimkiisu ay ahaa jirtay ayb faqaala samictu rasuula اllahi sala اllahu alayhi waslama yaquul abu hureyra wuxuu yidhi nebigoo dhahayaan maqlay ina awala maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama waxa ugu horeeyo addoonka laga xisaabinayo qiyaamaha min camalihi oo camalkiisa ka mid ah salaatuhu waaye fa in saluxat hadday hagaagto faqad aflaxa wa anjaxa waa liibaanay waana guulaystay wa in fasadat hadday hallowdana faqad khaaba wa khasira waa hoogay waana khasaaray salaadaas marka in layska toosiyo ayb fa in intaqasa min fariidatihi shay-an faradkiisii haddii uu ka nuqsaamo wax qaala rabu tabaaraka wa tacaala rabbi wuxuu dhahayaa unduruu fiiriya hal licabdii min tatawucin addoonkaygu sunno ma haystaa fayukamalu biha waa lagu dhammaystirayaa man taqasa min alfariidati wixii faradka ka nuqsaamay uma yakuunu saa'iru camalihi calaa dalika camalkiisa wixii soo harayna sidaas ayuu ahaanayaa meeshaan marka waxaa lagu dhammaystirayaa faradkii baa lagu dhammaystirayaa faradkiisii haddii nuqsaan uu galo nuqsaantan maxay tahay marka ma waxaa laga wadaa nuqsaan oo xagga khushuuca iyo sunanka iyo sunnooyinka iyo khushuuca iyo wixii nuqsaanoo galo tadawucii iyo sunnadii baa laga dhammaystiraa waa u badan yihiin culummada saas inay yidhaahdaan qaarkoodna waxay dhahayaan xataa mararka qaar haddii shuruudihii iyo arkaantii iyo wax ka maqmaqnaadaan tatawuci baa laga dhammaystirayaa xaafid alciraaqi saasoo kale uu leeyahay sharaxa tirmidiga ayb marka dhammaystirku sidaasna marka labadaas macnou ixtimaali karaa tan koowaad waa loo badan yahay midda dambana xaafid alciraaqi ixtimaalkaas inuu jiro ayuu muujiyey uma yakuunu saa'iru camalihi calaa dalikana macnaheedu waxay tahay soonkii sidoo kale waaye xajkii sidoo kale sadaqadii sidoo kale faradkiia laga bilaabaa nuqsaan hadday gasho sunnadaa laga soo dhammaystira marka camal walbaa qofku inuu sunno ka leeyahay aaday ugu fiican tahay qaala wafi lbaabi can tamiimin iddaariyi xadiidkiisaa ku sugan qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu gariibu min hada alwajhi qaala waqad ruwiya hada alxadiidu min gayri hada alwajhi can abi hurayrata ayb abu hureyra laga wariyey wejkan wax aan ahayn qaala waqad rawaa bacdu asxaabi alxasan xasan ardadiisa qaarkood waxay ka wariyeen can ilxasani can qabiisata bni xurayd qabiisay dheheen غayra hada alxadiidi bay ka wariyeen wاlmashhuuru huwa qabiisatu bnu xurayth weeyaan sida mashhuurka ah awal xurayth ibnu qabiisoo soo yiri qaala waruwiya can anas bni xakiimi can abi hurayrata can الnabiy sal l slam naxwu hada oo waxaa wariyey ayb duruqda qaar qaar wax kamida waay qaala baabu maa jaءa fi man صalaa fi ywmi walaylat hintay casharata rakca min aلsunnati maa lahu min alfadli wuxuu baab yahay caddayn la caddaynayo qofkii tukado maalin iyo habeen labayo toban ragco oo sunno ah waxa uu leeyahay ee fadli ah marka labayo tobankaana wuxuu ka wadaa rawaatibta salaadaha oo faradka ka horeeyo ka dambeeyo ayaa laga wadaa salaatuleylka maaha salaatuleylka iyada salaad kale oo iyada gaarkeeda ah tan hadda u ka hadlayaa waxay tahay labaiyo tobanka rawaatibta ah ayb qaala xadaanaa muxamed bnu raaficin qala xadaثna isxaaq bnu sulayman الraziyu wa huwa abu yaxya kufiyu اlasli hiqat faadil akhraja xadiiثh asxaabu اlkutub الsita qala xadaثna اlmugiiraة bnu ziyaad abu hishaam ama abu haashim ayaa layidhi almawsiliyu saduuq lahu owhaam can caطaa can caaishata qaalat qaala rasuulu llahi sal l slam man haabara calaa hintay casharata rakcatan min asunna qofkii ku dadaalo oo ku sabro oo ku xabismo labaiyo toban ragco korkood oo sunnada ka mid ah bana allaahu lahu beytan fi ljanna alle guri ayuu jannada uga dhisay ayuu uga dhisayaa arbaci rakacaatin qabla duhri afar duhur ka horeyso wa rakcatayni bacdahaa laba ka dambayso wa rakcatayni bacda almaqribi laba maqrib ka dambayso wa rakcatayni bacda alcishaai laba cisho ka dambayso wa rakcatayni qabla alfajri iyo laba subaxa ka horeyso waa labaiyo toban duhurka lix ayuu qaatay afar hore iyo laba dambe maqribkiina labow qaatay waa sideed cishihii labow qaatay waa toban subaxiina laba ka horeysow qaatay waa laba iyo toban ragco ninkii daa'imo guriga jannada looga dhisaa ayb man haabara bimacnaa daawama qofkii daa'imo oo aynan ka tegaynin ka tegin ku dadaalo hadday ka tagtana soo qalleeyo xataa ilaa rawaatibta in la qalleyn karo waa soo marnay qaala wa fi lbaabi can ummi xabiibata muslima warinaya xadiidkaas umu xabiiba wa abi hurayrata wa abi muusa wabni cumar qaala xadiidu caaishata xadiidu gariibu min hada alwajhi wa mugiirat bnu ziyaad qad takalama fiihi bacdu ahli اlcilmi min qibali xifdihi ayb waa middaa markaa saduuqun lahu owhaamta ayb laakiin xadiidka umu xabiibe iyo keeda ayuu ku xoogeysmaa qaala xadaثna maxmuud bnu haylaan qaala xadaثna mu'malu qaala xadaثna sufyaan الthawriyu can abi isxaaq wa huwa abu isxaaq aلsabiciyu camr bn cabdاllahi اlhamdaniyu can اlmusayb bni raaficin can canbasata bni abi sufyaan can umi xabiiba qaalat qaala rasuulu llahi sal ll ly slam man sallaa fii yowmin wa leylatin qofkii tukada maalin iyo habeen hintay casharata rakca toban iyo laba ragco buniya lahu beytun fi ljanna looga dhisaa guri jannada arbacan qofkii dukada qabla duhri wa rakcatayni bacdahaa wa rakcatayni bacda almaqribi wa rakcatayni bacda alcishaai wa rakcatayni qabla salaati alghadaa salaadii subax qala wxadiidu canbasata can umi xabiibata fi hada albaabi xadiidun xasanu saxiix muslim baaba wariyey weliba canbasa wuxuu yidhi intii aan ka maqlay caaisho xadiidkan kadib labaiyo tobankaas ragco kama tegin ninkii ka warinayo almusayab bnu raaficna wuxuu yidhi markii aan canbaso ka maqlay labaiyo tobankan ragco qofkii tukado oo sunnadaa daa'imo jannadaa guri looga dhisaa kama tegin ayb waxay ka dhigteen marka raasumaalkoodi qaala waqad ruwiya can canbasata min gayri wajhin qaala baabu maa jaaa fii rakcatay alfajri min alfadli labada ragca ee fajarka ka horeysa sunnada ah waxa ku soo arooray ee fadli ah qala xadaثna صالح بن cabdالlahi w huwa صالح بن cabdالlahi بn dakwan albahiliy التirmidiy ثiqة أkraجa xadiiثah التirmidiy faqط tirmidi keliya ka warinay qala xadaثna abu cawaanة w huwa الوضاx بn cabdالlahi اlyashkuriy can qataadaةa can zuraaraةa bn abi أwfى ayb can sacd bn hishaam whuwa sacd bnu hishaam bni caamir alansaariyu hiqat istushhida bilhindi hindi ayuu jihaad u aaday waa ku dhintay markataabicigan can caaishata qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rakcataa alfajri khayru min addunya wamaa fiiha labada ragcee subaxa ka horeyso adduunyada waa ka kheyr badan yihiin iyo wax ku dhex jiro yacnii labadan ragco waxa laga helaayo ee thawaab iyo xoolo ah adduun iyo waxa ku dhex jira waa ka kheyr badan yihiin iyagaa ka badan de waxaa weeyaan thawaabku waa macnawi wax hadda la arkaayo oo gacanta lagu taabanayo iyo hadda ma aha adduunyadii maxsuuska ahayd ee gacanta lagu taabanayo indhaha laga arkaaye ayaa lagugu tusaaleynaya waxaa lagu leeyahay marka adduunyadanoo dhan iyo waxa ku dhex jiro labadan ragco waxa laga helayaa ka badan ayb marka wax weyn baa ku jira labadan ragco ayb dadka laakiin hadda ma kala jecel yihiin inay dhaafto iyo inaynan dhaafin ma kala jecel adduunyada laakiin boqol doolar iska dhaaf toban doolara laysku dilaan toban waa laysku dilaan war ninkan maa iska daysid tobankan hadduu kugu qabsado iskaba dhaaf adig ilaahay ku har bani aadamku ma yeelayaan tobankaas ragcadan labadan ragco waxaa ku jiraana macno lama laha wax hadda ku tartamayo iyo saaka waa i dhaaftay iyo ma arkaysid annaga dhan marka waxaan iska noqonay maadadan bis dad u jeedo bis maadadan hadda maalin walba waa la yska jiidaa waa u jeednaa waxaa laga yaabaa maalkan hadda adiga aada leedahay nin weligaa aadan ku tashanin inuu iska qaataba oo yeeshaba dhaxal iyo si waxaan aragnay dad aan meelay isku sheegaan jirin oo aan is ogeyn markii dambe un qofkan milkigiisii inuu gacanta u galay dhaxal dartiisna muxuu wara u hayaa isaga waa shaqaynaa maalkiiba u dhisaa laakiin wax qaada doono xataa ma naqaan maalkan hadda wax qaadan doono ma ogin marka wax sidaas in laga fadilo wax aan go-aynin oo baaqi ah waa caqli xumo qaala wafi lbaabi aayadda qur-aankan hadda waxay ahayd qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun huwa khayru mima yajmacuun ayb cumar baa waxaa la yidhi markii loo keenay maalkii kisra iyo laga furtay lagala wareegay ayaa hortiisa lasoo dhigay maal aad u tiro badan markaasaa markaa nin ka mida dadkiibaa wuxuu yidhi waa kan fadliga ilaahayna siiye fiiriya cumar uu ku yidhi fadligan qabo oo hayso markaasuu yidhi maya fadli maahan fadligu islaamka iyo qur-aanka waayuu yidhi qul bifadlillaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun waxaan wixii la ururinayo la jamcinayay waa yidhi oo laga khayr ka badnaa waayuu yidhi hadday fiicnaan kale ay wataanna waqtigii rasuulkaaba la heli lahayba hadii iyada macno gaaroo ilaahay agtiisa ay ka weyn tahay qaala wfi lbaabi can caliyin wbni cumara wbni cabaas qaala xadiidu caaishata xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaa axmed bnu xambal can saalix bni cabdillaahi tirmidiyi xadiian wuxuu rabaa inuu ku yidhaha saalixan nin weyn waay imaam axmedaa xadiid ka wariyey marka tirmidi iyo imaam axmedaa sin maayo markaas hadda shaykhu tirmidi waaye imaam axmedna ninkaani sheekhu u yahay hal xadiid ayuu ka wariyey marka nin jaliilo weyn qaala baabu maa jaءa fi takfiifi rakcatay اlfajri wاlqira'ati fiiha labada ragca ee subaxa ka horeyso fudaydintooda iyo wاlqira'ati fiiha iyo waxa lagu akhrinayo dhexdooda qaala xadaثna maxmuud bnu haylaan w abu camaar wa huwa alxuseyn bnu xurayf ayb qaala xadaثna abu axmed aلzubayriyu wa huwa mxamed bn cabd llaahi bn zubayr الأسدي قال xdثna سفyان وهو الthwري عن أbي إسحاq عن مجاهد عن بن cمر qاal رmqت النبي صلى الله عليه وسلم نبgan u dhabagalay شhهرan bil ayaan fiirinayo u dhabagalay fakana yaqrأu wuxuu akrinaya fi الrakcatayni qabla الfjri labada ragco ee fajarka ka horeyso bqul yaa ayuha alkaafiruun ayuu ku akrinayey waqul huwa allahu axad yanii ragcada horena qul yaa ayuha alkaafiruun midda labaadna suurat likhlaas waa kaa marka wixii lagu akrinayay qaala wafi lbaabi can ibni mascuudi wa anasi wa abi hurayrata wabni cabaas wa xafsata wa caaishata qaala xadiisu bni cumara xadiisun xasan wlaa nacrifhu min xadiidi thawriyi can abi isxaaq isagoo ah ila min xadiidi abi axmed yani gariib oo nisbi ah waay xadiidkan isaga oo laga warinayo thawri can abi isxaaq ma hayno ayuu yidhi ilaa waxaa ka warinayo abu axmed bs wاlmacruufu cinda annaasi xadiidu israa'iil can abi isxaaq kaasaa aad macruuf u ah qal wqad ruwiya can abi axmed can israa'iila hada alxadiidu ayضa weliba abi axmed azubayri isagoo israa'iil ka warinayana waa jiraa marka abu axmed azubayri baa laba sheekh leh thawri can abi isxaaq israa'iil can abi isxaaq wa abu axmed azubayriyu hiqat xaafid samictu bundaaran ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo ma ra'aytu axada axsana lafdan axsana xifdan min abi axmed azubayri qofka xifdi fiican ma arkin wasmuhu moxamed bn cabdillaahi bni zubayr alasadiyu alkuufiyu baabu maa jaa fi lkalaami bacda rakcatay lfajri labada ragca sunnada ee fajarka ka horeyso kadib in la sheekaysto ayb tarjamadan marka wuxuu u sameeyey ahlucilmiga qaar ayaa sheekadaas xoogaa karaahaystay wuxuu rabaa marka inuu yidhaahdo wax dhibaato a ma leh ayb qaala xadaanaa yuusuf bnu ciisa wa huwa yuusuf bnu ciisa bni dinaar aلzuhriyu abu yacquub almarwasiyu hiqat faadil qala xadaanaa cabdullahi bnu idriis wahuwa alwdiyu hiqat faqiihu caabid qaala samictu malika bna anas can abi nadr can abi salama meeshaa marka riwaayaadka bukhaari nusakhiisa qaar ka mida waxaa ku dhacday abuu nadrin xadaanii abi can abi salama mana jirto abiidaasoo ibnu xajar wuxuu yidhi waa kalad mana abu yani abu nadr aabbihiisna wax riwaayo ah abuu salama uu ka warinaana ma jirto kutubtaana maba ku qababa riwaayo ayb marka waa wax kalad marka dadkii qorayay qaarkood ku dhacay can caaishata qaalat kana anabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa sallaa rakcatay lfajri hadduu tukado fain kaanat lahu ilaya xaajatun hadduu dan iga leeyahay kallamanii waa ila hadli jiray wa ilaa haddii kalena kharaja ila salaati salaadda u aadi jiray kallamaniida marka waxaa laga qaadanayaa in labada ragcee sunnadaa kadib qofku ehelkiisa uu la sheekaysan karo ciddii uu doonana uu la hadli karo wax karaahana aynan ku sugnayn ayaa laga qaadana bacdi turuqi hada alxadiid waxaa ku soo arooray witirka markuu tukado labada ragcee fadhiga uu ku tukan jirayna uu tukado waa ila sheekaysan jiray daahirka marka waxay u muuqanaysaa marka labadan ragca ka horba inay tahay sheekadu laakiin sufyaan ibnu cuyeyna la weydiiyey labadan ragco kadib miyuu la sheekaysan jiray haa buu yidhi qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidu xasanu saxiix wqad kariha bacdu ahli اlcilmi waxay ka hadeen min asxaabi الnabiy sal ا ly slam iyo wagayrihim alkalaama bacda طuluuci اlfajri waagu markuu baryo ou dhasho kadib hadalka xataa yusalliya salaata اlfajri ilaa qofka uu subaxa ka tukado ilaa maa kaana min dikri illaahi ilaahay dikrigiisa wixii ah maahane ow mimaa laa budda minhu ama wax markaasi muhiima maahane wa huwa qowlu axmada wa isxaaq ibnu mascuudaa laga wariyey laakiin ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi waa kama ansixin de waqtigaasna waxaa loo leeyahay sidaas de waqti fursad ay taallo waayo labadaa ragco markuu qofkii tukado aadaankii iyo iqaamadii dhexdoodii waaye waxaa fiican marka inuu ka faa'iideysto ama uu duceysto ama ilaahay xuso baabu maa jaaa laa salaata bacda طuluuci اlfajri ilaa rakcatayni wuxuu u baab yahay wixii ku yimid salaad sunno ah ma jirto markuu waaga dilaaco ka bacdi ilaa labada ragco ee sunnada ah maahane waagu markuu beriyo labada ragcee sunnada maahane salaado kale ragcaad kale iyo salaado kale ma jiraan ayb qaala xadaanaa axmed bnu cabdata adabiyu qaala xadaanaa cabdulcaziiz bni muxamed wahuwa daraawardiyu can qudaamata bni muusa wa huwa qudaamatu bnu muusa bni cumara bni qudaamata bni madcuun saxaabigaas baa awow u ah aljumaxiyu wuxuu ahaa imaamu lmasjid الnabowi hiqat cumira aad baa loo cumri siiyey akhraja xadiiثahu albukhaariyu tacliiqan wamuslim abu dawuud wtirmidiy wbnu maajah can muxamed bn اlxusayn wa huwa tamiimiyu majhuulu ninkan jahaala ku sugan majhuulu akhraja xadiiثahu atirmidiy wbnu maajah can abi calqamata abu calqamahan waxaa la yidhaha abu calqamata alfarisiyu almisriyu mowla bani haashim wa yuqaalu mowla cabdillaahi bni cabaas abu xaatim axaadiistiisa sixaax ayuu weeyaan buu yidhi waa hiqa isaga bukhaari juz-ulqiraa'a ayuu uga soo saaray muslim iyo asxaabu sunani alarbaca can yasaarin mowla bni cumar yasaarkaana ibn cumar mowlihiisa waaye hiqatun akhraja xadiidahu abu daawuud watirmidiy wabnu maaja nin kalaa jiro oo la yidhaha ninkan yasaar waxaa loogu magac daray yasaaru bnu numayr ayaa dadka qaar ay dhaheen nin kaleo waxaa jira marka yasaaru bnu numayr la yiraahdo mowlaa cumar ah isagan kan mowla bni cumar kaas waa mowlaa cumar ayb midkaas marka tamyiiz ayuu ku dhigay ibnu xajar tamyiiz tamyiiz marka waa nin aan riwaayo ku lahayn kutubu sita oo loo keenay nin kaloo ku magaca inuu jiro bis marka kan yasaar mowla bni cumar waa hiqa isaga riwaayo ku leeyaha kitaabadan laakiin yasaaru bnu numayr mowlaa cumar laysat lahu riwaayatun fi lkutubi sita ee wuxuu u keenay keliya tamyiiz bis kaa kale in uga soco uga soco can ibni cumara ana rasuula اllahi sal ll slama qaal laa salaata bacda alfajri fajarka kadib salaadi ma jirto ilaa sajdatayni laba ragca maahane xadiidkan shawaahid ayuu saxiix ku yahay oo ilaa hadda nin majhuulaaba ku jiraba qaala wafi lbaabi can cabdillahi bni camrin wa xafsata qaala xadiidu bni cumar gariibu marka ma xasaninin laa nacrifuhu ila min xadiidi qudaamata bni muusa warawaa canhu gayru waaxidin ayb qudaamahana dad badan baa ka wariyeen mushkilada markaa qudaamaha ninka isaga sheekha u ah weeyaan waxa la haysto cabdurazaaq riwaayuu leeyahay cabdurazaaq fi lmusanaf laakiin ninka la siman ninkan majhuulka moxamed ibn lxusein isaga waa daciifun jiddan marka nin daciifun jiddan la yidhi nin majhuula muxuu tari karaa waxba waxba uma taraayo lanna isaga labaduba waa daran yihiin majhuulkuna dacfigiisu waa xoogaa waa daran yahay kanna waa aada usii daran yahay daciifun jiddanka la yidhi qofka yani mutaabacadu waxay anfacaysaa wixii isaga lamida ama ka sareeyaba karoon laakiin duruq kale iyo mawquufaad iyo waxbaa soo arooray qaala wahuwa maa ajmaca calayhi ahlu lcilmi sidan xadiidkan tilmaamayo oo inaynan salaadi jirin markuu waagu dhasho kadib ilaa labada ragcee sunnada a ma ahane kadibna faradkii baa la tukanaa sidaa inay tahay arrin ijmaaca waayuu yiri kitaabkan marka waxaa dareemaya marka tirmidi min shanihi waxaa ka mida ijmaacaadkana waa sheegaa ijmaacaadka lafteeda waa sheegaa meelaana soo martaan u malaynaa meeshaan inay meeshii labaad tahay ijmaacaasna dadka qaar dhallinyarada qaar waxyaabo cibaaraad bacdi alculamaa ay yidhaahdeen fahamkooda ayaa inta naqsi iyo wax ka galaan ayaa meelay u socdaan iyo waxay ka hadlayaan baynan fahmaynin waxaa jira hadal imaam axmed leeyahay mashhuurna ah oo hadalkaasi wuxuu yahay imaam axmed wuxuu dhihi jiray man iddaca alijmaaca faqad kadab ninkii ijmaac sheegto beenuu sheegay wamaa yudriihi lacala annaasa ikhtalafuu muxuu ka ogyahay dadku inay iskhilaafeen isaga muxuu ka ogyahay cibaaradaas marka ma waxaa laga wadaa ijmaac ma jira maa laga wadaa ijmaac ma jira maaha ogow ee ijmaaca la sheeganayo in layska hubiyo waay oo wuxuu ka wadaa ijmaac sheegashadiis ma sahlana leanna in layiskhilaafay iyo in kale qofku inuu ogaadaa wuxuu u baahan yahay istiqraa' aad u badanuu u baahan yahay laakiin macnuhu maahan ijmaac sidiisaba maba suuragal aha lagama wadan ijmaacu marka waa jiraa suuragalna waa noqon karaa laakiin waa in layska hubiyo qofkii marka ijmaac rabo inuu naqdiyo waxaa laga rabaa inuu yidhaahdo war ijmaacan la sheegtay sax ma ahan khilaafkaana soo arooray laakiin birimatihi inuu yidhaha ijmaac markii la sheega mayme wax jira maaha man iddaca alijmaaca faqad kadab imaam axmed laftiisa ijmaacaad sheegay imaam axmedka sidaa dhahay ayaa haddana ijmaac soo guuriyey warkiisa marka waa macnahaas walidaalika imaam axmed wuxuu u badan yahay iyo imaamu shaaficiba laa aclamu khilaafan khilaaf ma ogi sidaasuuna rabaa imaam axmed in la dhaho haddaa tira aniga khilaaf ma ogi waxbaa reebatay dii xataa lasoo helo adiga kii aadan ogeyn un waayo markaas macnaha marka warkaas saas dad badan waxaan maqalnaa yacnii khasmigiisa markuu ijmaac sheego ijmaacibuu rabaa inuu buriyo wax cilmi ah ama xujo kuma burinaayo keliya wuxuu la soo istaagaa man iddaca alijmaaca faqad kadab marka ijmaac ma jira miya warkaas qaar waxay leeyihiin ijmaacu kii saxaabada bis waay ijmaacaasaa mundabit ah kii saxaabada waaye laa shaka kan saxaabada inuu mundabit yahay lanna dadku waa yaraaye berigoodii haddana ijmaacan kale oo a'immadu istiqraa' wa tatabuc ay ku keeneen dalaalatuhu qawiyatu dalaaladiisu aaday xoog badan tahay waa kan marka tirmidiina ijmaac buu sheegaan haddii marka ijmaac suuragal ounan ahayn muxuu sheegaan wahuwa maa ajmaca calayhi ahlu lcilmi waxay ku ijmaaceen waaye karihuu waxay naceen an yusalliya arajulu qofku inuu tukado bacda tuluuci alfajri ilaa rakcatay alfajri ma ahane tan lafteeda mas'ala imaa karto gurigaagaa kusoo tukatay labadii ragca fajarka masaajidkii baa timid salaadii subax weli lama gaarin haye laba ragco taxiitulmasjid ma samaynaysid waa samaynayna leanna midaani daatu sabab waay sababaa keentay tan ee midda laga hadlayaa waxay tahay inaad rakcaad badan iska tukato un oo aad ka wado sunna naafila mutlaqa laga wado ayaa la diidayaa qaala wamacnaa hada alxadiidi inamaa yaquulu wuxuu dhahayaa laa salaata bacda tuluuci alfajri ilaa rakcatay lfajri sajdataynkii rabaa inuu kuu fasiro qaala baabu maa jaa fi litijaaci bacda rakcatay alfajri labada ragcee fajarka kadib in la seexdo wuxuu ku soo arooray labadii fajarka marka la tukado in dhinaca dhulka la dhigo midig jiifkaas marka jiif oo dheerna maaha wax iska gaaban waay a'imaduna waa isku khilaafeen saxaabada xataa waxaa lasoo guuriyey ibnu cumar inuu dhihi jiray dadka ka nahyin jiray ka celi jiray warkeedu aada u badan yahay isku soo duubduub laakiin imaamu nawowi wuxuu yidhi jiifkan sunno waayuu yidhi wuxuu sunno ku yahay nebigana waa sameeyey ficilkiisii asalna ficilka nebiga waa qurba iyo in lagu daydo haddaan takhsiis jirin tan labaadna waaba amrayba nebiga haddana amar naddi aba u amray sida xadiidka ku imaanaysa marka haddiina ou amrayna isagana ou sameeyey ugu yaraan waa sunno marka waxaan kale yacnii ama saxaabaha ka timaado ama a'imaha ka timaado mar haddii xadiidkii marfuuca ahaa uu yaallo waa inay sunno tahay mutlaqan qaar baa waxay yidhaahdaan laakiin guriga haddii uu ku tukado labadan ragco jiifku sunno waay masaajidka laakiin maya leanna iyaga waxay leeyihin rasuulka gurigiisuu ku samay jira intuu guriga kusoo tukado ayuu ku samayn jiray jiif masaajidka lama haayo inuu ku samey nebiga salaadaha sunnadaaba ma gurigo badanaa ku tukan jirayba asaga markaa guriga in lagu tukadaa fiican xoogaana qofka usaa isdhigo xigmada marka culammada qaar waxay dhahaan qabrigaa lagu xasuusanaa qaar waxay leeyihiin xoogaa qofkii salaatuleylka iyo ku jiray oo xoogaa daalay baa waxyar istiraaxo yaro ou samaynayo waaye sidii la iraan qaala xadaanaa bishru ya waa soo socotaa waa soo socotaa soo socotaa waa ka hadlayna qaala xadaanaa bishru bnu mucaadin alcaqadiyu wahuwa abu sahl albasriyu adariir saduuqun qaala xadaanaa cabdulwaaxid ibnu ziyaadin ninkaa marka waxaa cabdulwaaxid ibnu ziyaad hiqatun fii xadiidihi can alacmash waxdahu maqaalun xadiidka uu ka warinayo acmash keligiis ayaa war ku jira qaala xadaana alacmash waa iyadii markaa can abi saalixin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam idaa sallaa axadukum midkiin haddii uu tukado rakcatay lfajri fajarka labadiisa ragco falyadajic calaa yamiinihi midigtiisa ha u jiifto amar waay marka amarka waa kana marka ayb xadiidkan marka warkiisu isaguna aada u badan yahay waxay leeyihiin siiqadan amarka waxaa la gooni noqday cabdulwaaxid ibnu ziyaad can ilacmash cabdulwaaxidna ibnu xajar taqriibka wuxuu yidhi fii xadiiihi can waxdahu fii xadiiyani wuxuu yidhi fii xadiiihi can ilacmash xadiidka uu acmash ka warinaya waxdahu keligiis maqaalun wahuwa huwa kanna waa kaas saa darteed marka waxay ku xukumeen bayhaqi imaamu dahabi filaya waxay ku xukumeen shuduud bayhaqi iyo shuduudkaasay ku xukumeen laakiin xadiidka mutaqadimiinta way saxiix yeeleen tirmidi uu ka mid yahay haddaba saan arkayno mutaqadimiinta badankood xadiidka waa saxiix yeeleen xaafid ibnu xajarna waa saxiix yeelay isaga laftiisa oo waa ka aamusay fatxulbaariga dhexdiisa wuxuu uga aamusana waa xasan agtiisa bayhaqi sunanulkubraha ayuu shuduudkiisa ku sheegay ayb qaala wafi lbaabi can caaishata caaisha keeda marka laakiin waa ficil qowl maa nabigaa samayn jiray w haddii ficil ay tahay xataa de ficilku iqtidaa asalkiisu saas qaala alimaamu abu ciisa xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu saxiixu gariib min hada lwajhi waqad ruwiya can caaishata ana nabiya sal l slam kaana ida sallaa rakcatay lfajri fii beytihi idajaca calaa yamiinihi wqad ra'aa bacdu ahli اlcilmi an yufcala hada istixbaaban ahlucilmiga qaar waxay arkeen in la sameeyo sunnanimo in loo sameeyo baabu maa jaa ida uqiimat الsalaatu falaa salaata ila اlmaktuuba haddii salaada la aqimo salaadi ma jirto ilaa midda faradkee loo aqimay maahani qala xadaanaa axmed bnu maniic qala xadaanaa rawxu bnu cubaada qala xadaanaa zakariya bnu isxaaq qala xadaanaa camr bnu dinaar qala samictu caطaءa bna yasaarin can abi qilaabata qala qala rasuul lahi can abi hurayrata cafwan qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ida uqiimat isalaatu falaa salaata ila almaktuuba haddii la aqimo salaadi ma jirto ilaa midda faradkee la aqimay maahan ila latii uqiimatna waa soo aroortay marka see la yeela haddii sunno lagu jira ma laga baxaa horta qofku haddii la aqimo inuu sunno bilaabaa iyada ma ma ma bilaabayo oo inuu sunno gudagalo salaadiina faradkiina la aqimay iyada taas maya ma banaano laakiin isagoo ku jiray sunnuu dhaxda uga jiray waa la aqimay ma gooynaya mase ma gooynayo aimada waa isku waa ku kala ra'yi duwan yihiin qaar aimada ka mida waxay leeyiin waa jara intuu jaro ayuu salaadaas aadaa ayb maxaa yeelay waxay leeyihin falaa salaata ila almaktuuba ba layidhi salaadaasi marka waaba u dhammaatay meeshaas ugu dhammaatay qaar kale waxay yidhaahdaan maya haddii uu ku jiro ha iska dhammeeyo ha dedejiyo salaaddii ha galo qoladan dambe weliba iyaga waxay dhahayaan nas aan marka mas'alada ku soconin si gaara ugu soconin bay deliishanayaan yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha wa adiicu rasuula walaa tubdiluu acmaalakum waxay leeyiin walaa tubdiluu acmaalakum acmaashiina ha burinina salaadda in la buriye marka maaha laakiin walaa tubdiluu acmaalakum biriyaai waay tafsiirka stutus iyaa laga hadlaya maan wax salaadan usoo arooray maaha naskuna sidiisaba haddii uunan mas'alada laysku haayo ku soo aroorin naska kalena ou mas'aladii nas ku yahay ma lagu muqaaw ma muqaawamay karaya marka walaa tubdiluu acmaalakum salaad kuma imaanin keliya xadiidkan laakiin salaadan mas'aladan lafteeduu ku yimi marka in la iska gooyo in la iska gooyaa fiican haddii laakiin uu dhow yahayba inuu iska jaro maaha marka hadiiba aada sujuudda ku jirto ama atxiyaadkii aada marayso iska dhammeey salaadda u istaag haddii laakiin aada markaas bilowday ja ayb an abi hurayra wuxuu yihi marka qaala wafi lbaabi can ibni buxaynata wa cabdillaahi bni camrin wacabdillaahi bni sarjis wabni cabaas wa anas qaala xadiidu abi hurayrata xadiidu xasan whakada rawaa ayubu wwarqaء bnu cmar waziyaad bnu sacdi waismaaciil bnu muslim wamuxamed bnu juxaadata can camr bni dinaari kulli ka wariyey yay mutaabacaynayeen zakariya ibnu isxaaqay kulli mutaabacaynayeen can caطaaء bni yasaar can abi hurayrata can اnabiy sal l slam warawaa xamaad bnu zayd wasufyaan bnu cuyayna labadoodana can camri bni dinaarin walam yarfacaahu labadan mowquufay ka dhigeen abuu hureyray ku joojiyeen waqad ruwiya walxadiidu almarfuucu asaxu cindanaa marfuuca ayaa asaxnimo badanuu yidhi agteenna lanna dad badanaa warinaya marfuuca qaala waqad ruwiya hada alxadiidu can abi hurayrata can اnabiy sal l slm min gayri hada اlwajhi rawaahu cayaash bnu cabaas alqitbaaniyu lmisriyu can abi salamata can abi hurayrata can اnabiy sal l slam shaahidna waa u keenay haddana qaala waalcamalu calaa hada cinda bacdi ahli اlcilmi min asxaabi nabiy sal l slam iyo wageyrihim waxay yidhaahdeen idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo anlaa yusaliya alrajulu ila almaktuubata qofku waa inuunan tukanin faradka maahani wbih yquulu sufyaan الthawriy wbnu اlmubaaraki wالshaaficiy waxmadu waisxaaqu qaala baabu ma jaءa fi man tafuutuhu rakcataani qabla اlfajri yusaliihima bacda salaati الsubxi wuxuu u baab yahay qofkii ay ka tagta salaad labadii ragcee fajarka ka horeysay wuu tukanayaa salaada subax kadib ayuu tukanaa taas waxay ku soo arooray caddaynteediibuu u baab yahay labadii fajarkaa ka tagtay masaajidkii markuu soo galay iyadoo lagu jiro u yimid ha tukado faradka labada ragcana gadaal ha ka keeno meeshaas marka xanafiyadu ayagu ma qabaan saas labadan ragco ee fajarka iyagu waxay qabaan bacda alfajriba inaan la tuka karin nahyigiibaa meel u taagan weli laa salaata yacni bacda subxi salaada subax markii la tukada kadib salaadi ma jirto noocay rabtaa ahaatee nahyigaas waa u caam ayaga labadan ragco marka maadaama bacda alfajri aan la tuka karin maxaa lagu sameynaya waxay leeyihiin iyadoo la aqimaayo iyadoo salaadii subax la tukanaayo labada ha la tukado kadibna ha soo gaaro salaada walidaalika hadda xanafiyada waxaa arkay meelahaas hadda bakistan iyo hindiya iyo kale masjidka salaada subax markaad yacnii soo gasho salaadii subax baa lagu jiraa imaamkii qiraa'adii u akhrinaa dadkii waxaa arkay halhal gadaal ugu sunnaysanahay oo tiradii ka batay weliba qaarkood waxaa is leedahay armay salaada subaxba dhaaftaaba ragcadii labaadoo lagu jiro soo gela sunnadii uu ku mashquulan wix uga soo harow marka salaadan kale kusoo qabana iyagaa saas qabaan marka xadiidkan iyo ka ka dambeeyaba in laga xoog badan yahay war qowlkoodaasuu ku tusaa ayb qaala xadaanaa moxamed bnu camrin sawaaq wahuwa albalqiyu saduuqun qaala xadaanaa cabdulcaziiz bni moxamed wahuwa daraawardiyu can sacd bni saciid wahuwa sacd bnu saciid bni qays alansaari yaxya bnu saciidin alansaari buu la dhashay saduuqu sayu lxifdi can moxamed bni ibraahim wahuwa taymiyu hiqatu lahu afraad can jadihi damiirkan xagou u laabanaa can jaddi sacdi can jadihi can jaddi muxamed maaha can jaddi sacdi can jadihi qaysin sacd awowgii qays qaala kharaja rasuulu llahi sal l slam nabigaa baxay fa uqiimat isalaatu salaadii baa la aqimay fasallaytu macahu subxa subxi baan la tukaday uma insarafa nabiyu sal l salam nabiga salaadiibuu ka baxay fawajadanii usallii wuxuu i arkay anoo tukanayo markii salaada subax laga baxay faqaala wuxuu yidhi mahlan yaa qays qaysow tartiibso asalaataani macan laba salaad miyaad hal mar tukanay laba subax qultu waxaan idhi yaa rasuul allah inii lam akun rakactu rakcatay lfajri labada ragca ee fajarka ka horeysa ma aanan tukanin marka labadan waa labadii fajarkee hore waayo labadan hadda aan tukanayo ma aan inaan subaxi laba jeer ku celinayo salaadii subax qaala markaa nebigu wuxuu yidhi falaa idan falaa haddaba falaa ba'sa dhib male idan hadday sidaa tahay falaa idan marka falaa ba'sa idan way qala alimaamu abu ciisa xadiidu moxamed bni ibraahim laa nacrifuhu midla hada ila min xadiidi sacd bni saciid wa qaala sufyaanu bnu cuyayna samica caطaau bnu abi rabax min sacdi bni saciid hada xadiida buu ka maqlay wainamaa yurwa hada alxadiidu mursalan laakiin wuxuu leeya xadiidkan mursal ahaana loo wariyey isaga markaa cillo kalena waa sheegi doonaa qaala qowmu min ahli makata bi hada alxadiidi bay yidhaahdeen lam yarow ba'san dhib uma aynan arkin an yusalliya arajulu qofku inuu tukada rakcatayn labada ragco bacda almaktuubati faradka kadib qabla an tadluca shamsu qoraxdiina intaynan soo bixin wa sacdu bnu saciid huwa akhuu yaxya bni saciidin alansaariy wa qaysun huwa jaddu yaxya bni saciid wa yuqaalu huwa qaysu bnu camrin wa yuqaalu ibnu qahdin waisnaadu hada alxadiidi laysa bimutasilin xadiidkan isnaadkiisu mutasil ma aha moxamed bnu ibraahim ataymiyu lam yasmac min qays inqiaac ayuu ku cileeyey markafiirso ayib warawaa bacduhm hada alxadiida ayuu wariyey can sacd bni saciid can maxamed bni ibraahim ana اnabiya sal l slama kharaja fara'a qaysan mursal ahaantaasna waa lagu wariyey marka mukhaalafana waa jirtaa khilaaf oo irsaal iyo udhaxeeyo iyo wasli iyo inqiaacna waa lagu celeeyey kana fiiri marka baabu maa jaءa fii icaadatihimaa bacda طuluuci الshamsi labadii ragco qofkay ka tagtay markay qoraxda soo baxdo kabacdi hadduu ku celiyo tii hadda waxay ahayd qabla duluuci shamsi buu tukana midaanna markay qoraxda soo baxdo kadib taa hore shaaficiyadaa qabaan midkan dambena xanaabiladaa yaa qabaan qaala xadaanaa cuqbat bnu mukram alcamiyu albasriyu wahuwa hiqat qala xadaanaa camru bnu caasim wahuwa alkilaabiyu saduuqu fii xifdihi shay qala xadaanaa hamaamu huwa bnu yaxya alcawdiyu can qataadata can nadr bni anas wahuwa nadr bnu anas bni malik can bashiir bni nahiik wahuwa asaduusiyu wayuqaalu asaluuliyu abu shacthaa hiqatun can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man lam yusali rakcatay lfajri fajarka labadiisa ragca qofkaan tukanin falyusalihimaa ha tukado bacdamaa tadlucu shamsu qoraxda markay soo baxda kadib ha tukado qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu gariibu laa nacrifuhu ila min hada lwajhi isaga laftiisa xoogaa waa daciifina waqad ruwiya can ibni cumara anahu facalahu ibn cumar inuu isagu sameeyeyaa laga wariyey saas waalcamalu calaa hada cinda bacdi ahli اlcilmi sidaanay qabaan wabihi yaquulu sufyaan اthawriyu wاshaaficiyu waaxmadu waisxaaqu wabnu اlmubaarak waa kan qowl shaafici baa jiro bacda طuluuci shamsi in la tukado walaa naclamu axada ma ogin rawaa hada alxadiida wariyey can hamaamin ka wariyey bihada lisnaadi uga wariyey naxwa hada sidan oo kale ilaa camru bnu caasim ilaa camra bna caasim alkilaabiya maahan wاlmacruufu min xadiidi qataadata can nadr bni anas can bashiir bni nahiik can abi hurayrata can الnabiy sal l slam qaal man adraka rakcata min salaati الsubxi qofkii soo gaaro qabla an tadluca shamsu qoraxda intaynan soo baxin faqad adraka subxa subaxii waa soo gaari ninkaas hadda fiirsa marka cillo ayuu meeshan keenay cilladani waxay tahay xadiidkan xadiid kale ayaaba lagu qalday ayuu leeyahay xadiidii bashiir ibni nahiik abu hureyre xadiidkiisa waayo uu ka warinayo man adraka rakcatan min salaati subxi qabla an tadluca shamsu faqad adraka subxa xadiidka kaas waayuu baleeyay midkan kale alad baaba mid xadiid baa xadiid lagu qalday bayhaqina isagu khilaafiyaadkan umalayna kitaabkiisu wuxuu leeyahay si kalau sheegan man lam yusali rakcatay wuxuu ka dhigay isaga ayb qofka aan soo gaarin labada yani salaada subax qoraxdii oo dhici rabto ninkii ragcad ku tukada salaada subax falyusalihaa ha dhammaystiro saas camal xadiidku saas u ahaa buu dhahaa calaa kulli xaal haddii la qalleeyo marka bacda duluuci shamsi iyo qabla duluuci shamsiba labadaba waa waxba dhib ma laha waa un markaas yanii in la qalleyn karo qaala baabu maa jaaa fi larbaci qabla duhri afarta ragco duhur ka horeyso qala xadaanaa bundaar qala xadaanaa abu caamir wahuwa alcaqadiyu qala xadaanaa sufyaan can abi isxaaq can caasim bni damra can caliyin qaal kana nabiyu sal l slam yusalii qabla duhri arbacan wa bacdaha rakcatayni nabiga duhurka ka hor afar uu tukanayay gadaasheedna labo qaala wafi lbaabi can caaishata wami xabiiba qala xadiidu caliyin xadiidun xasan qala xadaanaa abu bakrin alcataar qala qaala caliy bnu cabdillaahi waa madini caliy bn madini can yaxya bni saciidin can sufyaana qaala kunaa nacrifu kunaa nacrifu waxaan garanaynay fadla xadiidi caasim bni damra caasim ibnu damra xadiidkiisa sida uu uga fiican yahay calaa xadiidi alxaari xaari xadiidkiisa waxyaabahan oo kale marka waa fawaa'id wuxuu leeyahay caasim ibnu damrana cali buu ka warinaa xaari alacwarna cali buu ka wariyaa iyagu marka waxay leeyihin xadiidu caasim inuu ka fiican yahay xadiidka xaari saasaan arkaynay qaala wاlcamalu clى hada cinda akari ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy salى اllahu عalayh wasalam iyo waman bacdahum yakhtaaruuna waxay dooranayaan an yusalliya rajulu qofku inuu tukado qabla duhri arbaca rakacaatin afar wahuwa qowlu sufyaan athawriy wabni اlmubaarak waisxaaq wa qaala bacdu ahli اlcilmi salaatu اlleyli wاnnahaari mahnaa mahnaa laba laba waay yarawna alfasla bayna kuli rakcatayni wabihi yaquulu shaaficiyu waaxmedu afarta duurka ka horeysa see loo tukanaa shaafici wuxuu leeyahy laba labo labaad tukanaya oo salaamo noqsanaadana labaad tukanaysa aimada qaar kalena waxay leeyiin maya afarta waa la israacin karaa iyadoon salaam loo dhexaysiinayni ama atixyaad la imaaw ama ha la imaanin oo iska istaag qaala baabu maa jaءa fi rakcatayni bacda الظuhri qaala xadaثna axmed bnu maniic qaala xadaثna ismaaciil bnu ibrahim can ayuuba can naaficin can ibni cumara qaal sallaytu maca nabiy sal slama rakcatayni qabla duhri wa rakcatayni bacdaha laba duhur ka horeyso iyo laba ka dambayso maciyadan marka maxaa laga wadaa jamaaca miyaana maya salaadaha rawaatibta jamaaca laguma tukado maciyadan meeshan taal waxay tahay yacni waa mutlaqulmaciya w nebigana waa tukaday anna waan tukaday xilligii nebigaasna waa tukaday anna waa la tukaday oo gaarkaygaan u tukaday ee waa isku jamaacaysanay ma laga fahmaya ma aha qaala wa fi lbaabi can caliyin wcaaishata qaala xadiidu bni cumar xadiidun xasanu saxiix baabun aakharu halkan baaban ku daray qaala xadaثna cabdاlwariث bnu cubayd اllahi اlcatakiyu اlmarwaziyu qala akhbarana cabdالlah bn اlmubaarak can khalidin اlxadaa can cabdillahi bni shaqiiq can caaishata ana nabiya sal l slam kaana idaa lam yusalli arbacan qabla duhri nebigu hadduu salaada duhur ka hor afar ounan tukanin sallaahuna bacdaha gadaasheeda afaruu tukan jira qaala hada xadiidu xasanu gariib inamaa nacrifuhu min xadiidi bni lmubaarak min hada lwajhi wajkaanaan ku naqaan bis isagoo ibnulmubaarak laga warinayo kan un baan ku naqaan qaala waqad rawaahu qaysu bnu rabiic can shucbata can khalidin alxadaa naxwu hada walaa naclamu axada rawaahu can shucbata gayra qays bni rabiic waqad ruwiya can cabdiraxmaan bni abi leyla can اnabiy sal l slam naxwu hada qaala xadaana caliy bnu xujirin qaala xadaana yaziid bnu haaruun can muxamed bni cabdillahi الshucayfiy can abiihi can cambasata bni abi sufyaan can umi xabiibata qaalat qaala rasuulu lahi sal l slam man sallaa qabla duhri arbacan wa bacdahaana arbacan waxaa soo korortay hadda bacda duhurna in afar la tukado xaramahu llahu cala annaar alla naarta waa ka xarimay qofkaas khayrka jidadkiisu abadan yihin aaday u badan yihiin marka afarna waa laga hormarin karaa afarna waa laga dambaysiin karaa hadhow marka haku yani ha ku qaldamin labaiyo tobankii dee aad duhur ka hor afar tukato kadibna afar tukato labaiyo tobankiina waa la timid iyo dheeraad hadhow labaiyo tobankii aaway hadhihin labaiyo tobankii waa la timid laba dheeraadana waa sii haysataa oo nebiga ka sugnaatay salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala hada xadiidun xasanu gariib waqad ruwiya min gayri hada lwajhi qaala xadaana abu bakrin mxamed bnu isxaaq albaqdaadiyu qaala xadaana cabdullahi bnu yuusuf atinisiyu shaamiyu qaala xadaana alhaythamu bnu xumayd qaala ahbarani alcalaau bnu lxaarif can ilqaasimi abi cabdiraxmaan saas maa idintaha can cambasata bni abi sufyaan qaala samictu ukhtii uma xabiibata zawja nabiy sal l slama taquulu ayb samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul man xaafada calaa arbaci rakacaatin qabla duhri qofkii ilaaliyo iyo wa arbacin bacdaha afar ka dambayso xaramahu llahu cala annaar qaala hada xadiidu saxiixu xasanu gariibu min hada اlwajhi wاlqasim huwa bnu cabdiraxmaan yukna abaa cabdiraxmaan wa huwa mowla cabdiraxmaan bni khaalid bni yaziid bni mucaawiyata wa huwa hiqat shaamiyun wa huwa saaxibu abi umaama hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslm cla nabiyina mxamed